In ku badan sagaal dhalinyaro ayaa fursado shaqo ku helay iskuulka hoose, dhexe iyo sare ee Hiilala ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiirana. Dhallinyaradan ayaa iskuulka dhigasa maadooyin shaqadiisan iyagoon markaasi shaqadan maalinimo iyo markaasi ka maarayaan nololyo. Bashiir Maxamed Yuusuf agaasimaha guud ee iskuulka Hiilala yaa ku warame tirada macalimiinta ee iskuulsha shaqada la kusii.
guud ahaan iskuulka horta waxaa la aasay laba kun toban iyo shantii bishii january waxaa ka shaqeysa oo sagaal macalin ayaa ka shaqeysa oo dhigta different maadooyinka kala baxa sida habeenkii ilaa maalintii ilaa galabtii falilahi alxamdu macalimiintaas waxaa kusoo xulinay kow inaan eekaysadaan c v oo kusabinaysa ay shaqada soo bandhigaan kabacdi meeshaas ayaa ayaa kasoo xulinay ka- ka- ayaa kabacdi imtixaan ay galeen imtixaankaas marka ay galeen waxaa kolley nin walba ilaah waxuu calfo ayaa meesha ka qaadanay kolley macalimiinta baa imtixaanka ka qaadnaa imtixaanka ka qaadno ninka ilaah calfa ayaa meesha ka qaadanaa falilah alxamdu maana macalimiinta iskuulka oo hilaalka gobolka dhammaantood sagaalka macalin meesha ayaa imtixaankaas ayay ay- ayay guuleysteen falilah alxamdu haddana waa ka shaqeeyaan Ya, macalin kale insha allah sanadkan waa usii baahannahay haddii wasaarahii samax waxaan ugu dhalisay macalimiinta inaan shaqo abuur u sameyno oon ay ardada dhiirigeliyaan macalimiin badan oo magaalada joogta oo shaqalaan ah ayaa aragnay kabacdina waxay soo codsadeen shaqooyinka kabacdina waxaa u fududaynay imtixaan ay galaan kabacdina falilah alxamdu wixii ma- meesha ayaa ka qaadanay macalimiintaas wixii oo ilaahay u calfo waana ka shaqeeya insha allah waan rajayi doonaa inaa- inaan ka shaqey doona macalimiin fara badan iskuulka hilaal Hana ku mid ah macalimiinta shaqada ku helay iskuulka Hiilala yaa waliba iyo ku hadlaana fursadan iyo casharada iyo iskuulka kadhikayanga.
Een, anigoo eh, waxaan ahay macalin ka mid ah eh, macalimiinta eh, madarasatu hilaal iskuulka hilaal Een, maadooyinka aan bixiyo walaal waa laba maado aan bixiya laba maado kale ah eh, tarbiyatu islaamiya iyo luqadda carabiga labadaas maado ayaan bixiyaa macalin ka mid ah macalimiinta eh, sidaan hore kugu sheegay macalin macalimiinta iskuulkan oo madarasatu hilaal dhigo ayaan ka mid ah maasha allah wallaahi waa waan ku faraxsanahay sababtoo ah waa oo fursado oon in badan raadinayay sababtoo ah in badan waa jeclahay macalin inaan noqdo waa in- in- maskaxdayda iyo laabtayda way ku jirtay in badan alxamdulilah hadda riyadaydana waa ii rumowday muddo hadda ogaa adiga muddo aan ka yarayn saddex sane yaan hadda iskuulkan aan dhigaaho macalinka ah zaaid waa ugu faraxsanahay maasha allah waa bashiir ibraahim maxamuud waxaan ka tirsanahay macalimiinta iskuulka hilaal wax ka dhigo Een, waxaa ka dhigaa labada maado ee kale ah maadada cilmi bulsho iyo af soomaaliga aad baa ugu faraxsanataas waana ugu faraxsanahay mar walbo inaan ka mid ahaado macalimiinta iskuulka hilaal si aan u soo saarno bulsho waxbaratay aad baan ugu faraxsanahay magacigu cabdiraxmaan aadan kana mid ah macalimiinta dhiga rasuulka hilaal waxaan dhigaa maaddooyinka waxaan dhigaa saynis iyo waxaan dhigaa technology technology aan bixiyaa ha maasha allah si fiican faraxsanahay naagmada